جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadan saaka idinkugu heedhno hadduu alla idmana waxaa ka mid a camaliyad istishaadiye ah ayaa lala beegsaday goob isku imaatin ah oo ku taalla magaalada muqdisho taasoo ay ku sugnaayeen shaqaale iyo xubno kale oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dah furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmad caafimaad iyo daawo oo laga wada hirgeliya dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas wakiilka gaalada midowday ee soomaaliya ayaa sheegay in walaa xoogan ay ku abuurtay khilaafka ka dhex jira maamul goboleedka riddada ee puntland iyo kooxda riddada soomaaliya shaqaale ka tirsan kooxda riddada oo ay shaqada ka ceerisay mid ka mid a wasaaradaha murtadiinta ayaa dibadbax cabasho ah ka dhigay magaalada caasimadda ah ee muqdisho
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaalka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya sida warbixintan oo ku faah-faahinaya marwaan maxamed howlgalladan oo lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga hiiraan galgaduud jubbada hoose shabeellaha hoose gedo iyo gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee deegaanka halgan ee bariga wilaayada hiiraan isla hiiraan qarax ka dhacay duleedka buulo burdo ee wilaayada hiiraan ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askar oo murtad ah laba kalena way ku dhaawacmeen isla sidoo kale wilaayada hiiraan waxaa faahfaahin laga helayaa dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo laba maalin ka hor ka dhacay duleedka degmada buulo burde dhimashada murtadiinta waxay gaartay kow iyo toban askari halka dhaawacuna uu gaaray afar iyo toban kale wilaayada galgaduud qarax mujaahidiintu shalay ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada calleer ee wilaayada galgaduud ayaa lala egtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen saraakiil murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmeen laba sargaal oo lagu kala magacaabo ayuub qando oo ah taliyo horin ka tirsan maleeshiyaadka riddada cali xasan deexi oo ah taliyo maleeshiyaadka riddada ee macuusleyda wilaayada jubbada hoose qarax mujaahidiintu ay ku gubeen gaari nuuca hartoob ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxa uu ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay sideed askar oo murtadiin ah waxaana ku jira sargaal abaanduule urur ah wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus u qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer iyo saldhigga murtadiinta ee deegaanka bariire wilaayada gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada xero koobaad oo ay maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin degmada luuqa ee gobolka gedo dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah rurarka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab xoogan qabsaday xerada waxaana jira khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas waxaa sii kordhay weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaas oo ay kala kulmaan dhigba xoogan mahadsanid marwan shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed shilkan gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka bari oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadla dirirka ah ee isku magacaabay puntland shilkaha waxa uu si gaar ah kaga dhacay intaa u dhexeysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo deegaanka kalabayr waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay laba qofood labada nin ee ku geeriyootay shilka ayaa lagu kala magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed xooleside iyo cali bashiir waxaana burburay gaarigii ay la socdeen oo ahaa nooca raaxada dhacdooyinka shilalka ayaa inta badan kusoo noqnoqday deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntland kuwaas oo naftooda ay ku waayeen tobanaan ruux oo rag iyo dumar isugu jiray dhanka kale shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka koonfur afrika waxaa ku dhintay hal ruux oo soomaali ah oo ka mid ahaa soomaalida ku dhaqan dalkaas shilalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka nairobi iyo mandheera ee dalka kenya ay ku dhinteen laba iyo toban ruux oo soomaali ah mahadsanid cabdiqani wilaayada jubbada hoose ayaa daah furtay mashruuc ballaaran oo isugu jira gurmad caafimaad iyo daawo oo laga wada hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas bashiir muxiidiin abwayman ayaa warbixintan inoo haya mashruucan oo isugu jiray gurmad caafimaad iyo mid dacwi ah oo ay iska kaashanayeen maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka bilowday degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada allah fadligii waxaa lagu guulaystay in laga fuliyo degmooyinka dhobley xagar iyo afmadow iyo sidoo kale deegaanada hoostaga waxaan qayb ka ahayn kolonyadan oo markii ugu horreysa gaartay deegaanka yara oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada dhobley halkaas ayaana noqotay goobtii ugu horreysay ee howsha ay ka bilaabato ugu horeen dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ayaa deegaanka ka bilaabay howlo baaritaan iyo daaweyn ah oo loo sameynayay bulshada qeybaheeda kala duwan daawadan kaniinkan waa malaario waxaa isticmaalaysaa afar subaxdii afar haweenkii ma fahan haa markay daawada malayrida dhammaato subaxdii hal habeenkiina hal jazaakum allahu khayran allah kuga caafiyo khaliifa wasamayn khaliifa waayo insha allah daawadaada suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan howlahan isagoona mahadcelin allah subxaanahu watacaala kadib u mahadceliyey maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose adeer hawl aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku ay aad ugu faraxsan yihiin annaguna aan ku faraxsannahay oo howl caafimaad ayaa ka socota halkan dadku waxay heleen fursad ayna weligood helin oo ah baaritaan lacag la'aana oo baaritaankii magaalooyinka waaweyn loo aadi jiray oo ilahay halkan ugu keenay oo wilaayada u soo dirtay iyo daawo sidoo kale lacag la'aana ee qaabka dadka loo daweynayo waxaa fadhiya laba dhakhtar dhakhtar haweenka iyo carruurta ayuu daweynayaa oo ku soo takhasusay dhakhtarna ragga iyo dadka waaweyn ayuu daaweynayaa wilaayada jubbada hoose waa wixii maarata loo soo idmaday waa rag la soo xulay ilaahay ha barakeeyo muddadu iyaday kooban tahay ayaa haddana wax badan oo horumara oo maarata dadka muslimiinta ahaa oo gaar ahaan dadka deegaanada ku nool oo runtii maarata marka runta laga hadlayo aan heli jirin wax badan oo maarata sidan oo kale ah marka wilaayadu aad bay u dadaalaysaa ilahay ha xifdiya akhriya adduunba gurmadkan caafimaad ayaa waxaa dhanka kala berber socday howlo dacwi ah oo sare loogu qaadayo aqoonta bulshada taas oo ay fulinayeen ducaad ka socotay maktabka dacwada wilaayada saddexdan su'aalood markii la weydiinaya man rabbuka markii la yidhahdo rabbigayga allah way hadduu yidhaahdo waa guulaystay wamaa diinuka diin alislaam haddii markii maarata uu yidhaahdo uu ka jawaabo jawaabtuu si fiican u yidhaahdo waa guulaystay wamaa nebiyuka nebigaada waa kee nebigayga nabi maxamed wey hadduu yidhahdo waa guulaystay laakiin hadduu ka jawaabi waayo nin kastaana kama jawaabahaya waxaa ki jawaabahayo jawaabta haleelahaya oo ilaah waafajinhayaa nin kastoo adduunka allah ku bartay kuna caabudi jiray qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka yara ee loo sameeyey baaritaanada iyo daaweynta lacag la-aanta ayaa ka hadlay dareenkooda iyo siday ugu baahnaayeen gurmadkan daawa iyo baaritaano takhaatiir dibada hoose ka socoto aad u fiifiican dadka wax badanaa loo qabanaa daawo fiican baa loo hayaa aad baa loo daaweynhayaa marka daawo tayal ay hayaan xanuunkiisa la weydinaa sidii loo haayo meeshii laga haayo adana meeshaasaa laga taawiil qaadana marka xanuunkii daawada difaacaan baa lasa siinhayaa maasha allah wax lacag ma laga qaada marka maya oo bilaash ah soo dhoweyn badan baa meesha ka jirta maasha allah roogka maanta dareenka dadka ka waran aad baa dareemaha u fiican yihiin dadka dhan waa joogaan haa adeegyadan la gaarsiiyey bulshooyinka ku dhaqan deegaana ka tirsan jubbada hoose ayaa ku biiraya dadaalada hagaar la-aanta ah ee mujaahidiintu ay ku bixinayaan u adeegidda bulshooyinka ku hoos nool shareecada islaamka ee ka santaagay gumaysiga iyo gacmo horsiga cadowga allah mahadsanid bashiir wakiilka gaalada midowday ee soomaaliya ayaa sheegay in walaa xoogan ay ku abuurtay khilaafka ka dhex jira maamul goboleedka riddada ee puntland iyo kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo diyaariyey saacadihii lasoo dhaafay xarunta maamulka shaaradirirka ee puntland ee magaalada garoowe waxaa booqday james swan oo ah gaalka wakiilka gaalada waxaa loogu yeero qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya isagoona halkaasi kula kulmay murtad siciid deni oo ah hogaamiyaha maamulka shaaradirirka puntland gaalkan ayaa maamulka shaaradirirka puntland waxa uu kala hadlay khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada ee xasan gargurte isagoo tilmaamay in si xoogan ay uga walaacsan yihiin khilaafka labada dhinac weli u dhexeeya saliibiga james swan ayaa ugu baaqay labada dhinac inay xal u raadiyaan khilaafka u dhexeeya wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday khilaafkaasi inuu keenay inay meesha ka baxdo wadashaqayntii labada dhinac u dhexaysay muddo laba sano ku dhow waxaa taagan khilaaf xoogan oo u dhexeeya maamulka riddada puntland iyo kooxda riddada ee xasan gargurta uu hogaamiyo kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay labada dhinacba sidoo kale waxaa jirta in uu soo muuqanayo khilaaf hor leh oo u dhexeeya maamulka shaadadirirka jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya iyadoo sidoo kalena la tilmaamayo in murtad gurgurtay iyo murtadka hogaamiya maamulka shaadadirirka koonfur galbeed ee laftigreen ay dhabarka is aadiyeen khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo gurgurte ayaa la tilmaamayaa in marba marka ka dambaysa uu soo shaacbaxayo murtad axmed madoobe ayaa la kulmay gulihiisa baarlamanka waxaana uu kala hadlay sida uu dib ugu soo laaban lahaa mar kale hoggaanka maamulka shaaradirirka jubbaland iyadoo muddadii loogu talagalay inuu maamulkaasi hogaamiyo uu gebagaba mareeyo sidoo kale waxaa suurtagal ah murtad laftigareen inuu asagana dib ugu soo laabto hoggaanka maamulka shaaradirirka koonfur galbeed taasoo kooxda riddadu si adag ay uga soo horjeedo mahadsanid abuushayba ugu dambeyntiina shaqaale ka tirsan kooxda riddada oo shaqada ay ka ceerisay mid ka mida wasaaradaha murtadiinta ayaa dibadbax cabasho ah ka dhigay magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaat tiro ka mid ah shaqaalaha kooxda riddada soomaaliya ayaa dibadbax xoogan ka dhigay magaalada muqdisho iyadoona cabasho xoogan ay ka muujiyeen masuqmaasuq oo ku samaysay mid ka mid ah wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya shaqaalahan oo si gaara uga tirsana waxay murtadiinta ugu yeeraan wasaaradda waxbarashada ayaa dibadbax ka hordhigay dhismaha wasaaradda iyagoona sheegay in wasaaradda shaqada ay ka ceedhisay ayna beddelkooda ku beddashay shaqaale cusub macallin iska bax la leeyahay macallinna qaadanayna saddex kunaan qaadanaynaa boqol iyo toban iyo toddoba macallinna waa bannaanka u saaraynaa lambarradoodii ayaa macallimiin kale keensanaynaa shaqadii shaqaalaha maaliyadda xuquuqda ka qaadanaya ayaa la yidhi koo iyo soddonka agoost wixii ka dambeeya ma lahan wax mushaara dadkan hadda maanta bannaanbaxaya ee bannaanbaxa nabadeed dhigaya waa macallimiintii iskuulaadka wasaaradda waxbarashada hoostegi jiray dadkii ka shaqaynaya waana kuwii ugu horreeyey ee shaqadan ayadaa loo maaragtay ishaag loo qaatay muddo koo iyo toban sana iyo maaragtay wax ku dhow ayay shaqaynayaan madaxa wasaaradda iyo saraakiisha kooxda riddada ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay masuq maasuq ay kula kacayaan shaqaalahooda iyo maleeshiyaadkooda iyadoona qoraalo dhowr jeer ay ka soo saareen gaalada caalamka ayna ku caddeeyeen in kooxda riddada soomaaliya kaalin sare kaga jirto masuq maasuqa caalamka aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته